haatan waa barnaamijkii hambalyada waxaa inoo haya caashe ibraahim caashacuud iyo ibraahim xasan daanduray
waa tahay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena xiisaabaha hambalyada iyo heesaha ramadaanka ibraahimoma muddaa in uuba sii dhammaadayba mar haddii kale barkii la taagan yahay ramadaaney wadac wadac ayaa ramadaan ha soo dhoweyntii marxab marxabti way dhammaatay hadda gelaynaa mar dhow waa tahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan ramadaan mubaarag bisha soon ayaan weli ku guda jirnaa bartamihiina waa la dhex taagan yahay marka bisha soon xurmeeya ibraahim aan ku bilowna barnaamijka nafta xakameeya aakhirana xasuusta
xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebayidhii lagu xijooga weye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye dmbaabkama xishootenafta xariga goysaa dembaabkama xishootee xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasibkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo aakra xasuusta
Yo
haddaan qasiidadaasi bisha soon xurmaya intaas kaga gudubno dhankii dhammaaladan aan ku noqonno dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen maxamed macalin mukhtaar disow iyo maxamed isxaaq maxamed iyo cadde isxaaq maxamed iyo nuur isxaaq maxamed iyo maxamed nuur isxaaq saare isxaaq maxamed iyo safiyo isxaaq maxamed faadumo isxaaq maxamed iyo nimco isxaaq maxamed iyo dhammaanba asxaabta ah waxay kala joogaan bay yidhahdeen baydhabo muqdisho nairobi boosaaso iyo qardho waxayna taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe cali isxaaq maxamed iyo sabaax sheekh yuusuf oo gabar ay ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka baay ducaduna waxaa gena waxaa leenaha gabadhaas allah ka dhig tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda
anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan hayo waxaa lagu soo bilaabay waxaa halkan hambaliyo dhalasho farxad leh ka diraya dadka kale ah aabee cali islaan iyo hooyo khadiijo xirsi yuusuf iyo sidoo kale hooyo faadumo faarax cali xamdi cali islaam iyo caruurteeda laylo cali islaam maxamed cali islaam khadar cali islaan iyo yaasiin cali islaan iyo sacad waa saacid cali islaan iyo ifraax yaasiin waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan sharma arke cali islaan iyo marwadiisa sabaax axmed oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka ibraahino dariskaaga meelaha soo galay dalkan maraykanka koob iyo labaatankii bishan may ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka gabadhaas waxaa loo bixiyey inkastoo virginia uu yahay gobol aada u weyn oo aada u ballaaran haddana marka virginia la yidhaahdo way soo dhowaataa soo maa aad iyo aad ugu laftaada oo deganaa jirta haddana nagama fogida ha gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi faaduma waxaan leenaha bay yidhaahdeen ha noqoto tii dalkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin aamiin xaggii heesaha legdamaay legdamaay adduunyoy waxaba aniga haylurin ayuu leeyahay axmed cali gaal
ma adduunya shiddo ka dhammaata ibraahino adduunyo haylurin hadduu yidhi wuu la hela midda kale waxaa la yidhi ibraahino adduunyadu waa dhagareeg laakiin yay qiyaantaa ma taqaanaa haye qofkii aamina qofkii dhagaha ka furaysta wax ma yeelaysa maa leedahay waxba uma dhimayso laakiin maalintaad aaminto lagdamaay iyo cigaal
Thank you.
intaasaan ku dhaafno codka axmed cali cigaal dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno ibraahinow dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaa ugu horeeya adeer xasan cabdulaahi nuunow iyo adeer cali cabdulaahi nuunow iyo adeer cabdiraxmaan cali nuunow waa dhammaan ilmo cabdulaahi nuunow adeer reedow cali aadan iyo adeer xuseen cali eelaay iyo adeer maxamed cali aadan iyo sidoo kale abti xuseen doyow qaadi iyo sidoo kale habaryar bishaaro doyow iyo habaryar jinaay doyow iyo eedo munaay aadan maxamed iyo sidoo kale eedda abaay cali aadan baa la yidhi iyo eedooyin kaloo fara badan baa ku jira ayeeyooyinkiiba haddana loo galay waxaa ku jirta ayeeyo nunaay aadan baar iyo ayeeyo gaduuda wardheer iyo awoowe doyow qaadi guudow iyo awoowe macalin cabdi aadan waxaa kaloo ku jira awoowe daa'uud maxamed cali iyo ugu dambayntii qumane faarax cabdi dhammaan dadkani waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan lamaalaha kale ah doctor aadan cabdulaahi nuunow iyo doctor nadiifo doyow qaadi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho koob iyo tobankii bishii may aanu soo dhaafnay ee sanadka laba kun toddoba iyo tobanka gaar ahaan baa layidhi degmada hiliwa wiilkaas waxaa loo bixiyey yonis aadan cabdulaahi nuunow ducada waa dhankiina baa layidhi yonis waxaan ugu ducaynaynaa soo weynow oo soo barbaaro noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxu tara aamin dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray yaasiin ibraahim iyo faadumo ibraahim fardowso ibraahim iyo aanise ibraahim fartuun ibraahim cabdiqaadir ibraahim hooyo khadiijo xasan nasrokiin jacfar bashiir iyo hindiyo dhaqane iyo nasro caynab iyo dhammaanba saaxiibada waxaanay jecel yihiin inay tahniyo dhalasha gaarsiiyaan nimco xasan daahir iyo maxamed ibraahim oo ku magac dheer tobtanka ah waxay yidhahdeen wiil ayaa waxaa ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey shureem maxamed ibraahim ducaduna waa xaggeena shureem noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca oo soo weynaada maankaa deeqday haye waxaa qaadaysa gabar aabbaheedna uu fanaan yahay xasuuso aabbaha inaan garto waa dhici kartaa
waa nasro cumar nuur baa sharax haddaan gartay heesihii banaadiriga aad ku xasuusanaysaa aad iyo aad aad iyo aad
Thank you. dadka marxabweyniyo farcad muujiyeebo matalkeedibaad qasabmankaygi ugu milatee iyo macsuushara dadka marxabweyniyo farcad muujiyeebo matalkeedibaad qasabmankaygi ugu milatee Thank you. diski cadalo igu maaxi markii ubaxo kalay malabkiiaan ma dhaaftiyo musigaare musigaare musigaare musigaare
hagaaga waxaan markan noo baaqaya caasha habaryaro ubax axmed yaasiin iyo waxa ay yidhaahdeen ambiyo aadan masaag iyo nuuriyo xasan aadan iyo ayeeyo shariifo maxamed abikar iyo ruun cabdulaahi cali iyo raxmo isaaq maxamed aadan iyo maxamed aadan maxamed iyo cali aadan maxamed iyo muxiidiin aadan maxamed iyo mustafe cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo abtihuud xasan iyo waxay yidhahdeen abti cabdi xasan aadan iyo xuseen maxamed xuseen matkus iyo xuseen wardheere geesdiir iyo adeer aadan maxamed aadan butug ugu dambaysta aadan cabdinuur aadan soomaaliya iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad farxad leh ay gaarsiiyaan aabe isaaq huud nuur iyo waxay yidhahdeen hooyo nuurto aadan maxamed oo gabar ay ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaan ugu ducaynanaa inay noqoto tii soo korta oo waalidkee dadkeeda iyo dalkeedaba facda aamiin casho markan waxaan aadaynaa waayo waayo iyo heesihii hore ee qaraamiga ahaa hay heelooyinka maxaa ka xusuustaa magacyadooda waa iga dhaba ibrahim markaan dhegeysanaa un baan gartaa raaxayso lama dhihi jirin horta
haye waa garata taas taas waa mid miya haye may taas un igu jooji
ma ku xasuustayaa taan u jiir go-ay waa jacaylkaade alla janooy aawoda ama jiifsado jawhara lula miya waad garata waxaa ku luqaynayaa cumar dhuule cali
ilaahay kama dhaafo aakhiro waa jacaylkaaye tan jiir go'aye alla janow aawadaama jiibsade
dhambaalada mar kale haddaan jalleecino waxaa tahaniyad dhalasho farxad leh halkan ka diraya baa la yidhi awoowe muuse barre awoowe awsulub barre awoowe axmed barre iyo sidoo kale ayaya xabiibo sugule iyo hooye maryamo muuse iyo seegeedah maxamed faarax barre hooye xaliimo awsulub barre iyo sidoo kale hooyo aamino muuse dhammaan reer maxamed caare baa la yidhi iyo sidoo kale dhammaan reer axmed barre iyo sidoo kale dhammaan reer muuse barre iyo dhammaan reer awsulub barre waxay hambalyo iyo bogaadin hawadu marinayaan baa layidhi boqorka iyo boqorada farta iyo faraatiga faraska iyo gayada waayahay waa abtay cabdulaahi muuse barre iyo afadiisa aamino aw maxamed caare oo ay gabar ugu dhalatay gobolka ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi caasho cabdulaahi muuse barre ducada waa v o a baa layidhi caasho waxaan ugu duceynaynaa samadayna way tahay haddana waa nala soo weydiiyey ibraahim oo inay noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caash wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi shariif cabdiqaadir iyo faadumo shariif cabdiqaadir iyo najmo shariif cabdiqaadir iyo waxay yidhaahdeen maxamuud shariif cabdiqaadir iyo axmed shariif cabdiqaadir iyo hooyo saruure ibraahim iyo injineer borow iyo hindiyo dhaqane iyo kamas faarax bare iyo nasro caynab iyo cadey cadaane iyo xasan axmed absuge iyo dhuux axmed xuseen waxaana ay dhammaantooda jecel yihiin inay tahniid gaarsiiyaan raxmo ismaaciil cabdi iyo seegada axmed khaliif oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley ducaduna waa dhankiinay leeyihiin arooskaasi ha noqdo kuwii isku raaya oo eebbe uu kala siiyo ubad kheyr qaba bashbash iyo barwaaqana waa ugu ducaynaynaa anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahino waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa waxa aad la bogteed la bogsan weyday hay ee bishaaradaada ah bannaanka bannaanka u soo saar waxaan u qaatay inay tahay heestii baxnaana iyo codka macaan fanaanada maryam mursal ciise
waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaa caashiq la booyay haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay haddana sida bulaanka baxnaanaadaydi baruka sorayntiisi waa barkumatale baxnaanaadaydi baruka sorayntiisi waa barkumatale waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar baxnaano iyo codka macaana maryaena mursal ciise intaas haddaanu ku dhaafno ibraahinoo bishii barakaysanee ramadaan ayaa lagu jiraa oo weliba kala bar hadda laga jaray ilaahay inta dhimana khayr iyo caafimaad ha noogu dhameeyo meel kastoo dhegaystayaashu ay naga maqlayaan mar kale waxaan leenahay ramadaan mubaarak waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa qasidadan intaan mar kale kulmaynana waa caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh ramadaan mubaarak صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا من ذكره وسلموا فذكره يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليك واحداً صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان
مع الدماء في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف qasiidadaasi nabi ammaankii waxaa u dambaysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo isna u dambeeyey barnaamijkayga galabnimo inta haddii la idhaahdo aynu dib dambe u kulmi doonno idaacadahaga soo socda oo anigoo maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo bashiir abikaro idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo